gudoomiyaha guurtida gudoomiye ku-xigeenka mudanayaasha sharaftale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabadda somalilan waxay u baahan tahay ilaalin ilaalintaa waxaa ka mid ah oo aabbow ah in sharciga la ilaaliyo lowana ordarka waxa la yidhaahdo ayay nabaddu ku jiri kartaa waxaa jira waxyaabo badan oo halis ku ammaanta nabadgelyada somalilan oo any time wakti kasta wax yeelayn kara waxaa ka mid ah dhaqan xun oo bulshada reer somalilan caadaysteen oo ah qabyaaladda qabyaaladdu waxay khatar ku tahay halis ah nabadgelyada dalanka jirta haddaynaan meel uga soo wada jeesan qabyaaladda oo aynaan ka ilaalinayn nabadda waxyeesho dhib badan baa inagu iman kara waxyaabaha aan qabyaaladda uga baqayo inay waxyeesho nabadda waxaa ka mid ah waxaa dhaca maadaama aynu dawlad noqonnay waxaynu yeelanay maxkamado waxaynu yeelanay garsooro kale oo lagu kalsoonaado oo lagu kalsoon yahay waynu ka gudubnay xilligii nin waliba gacantiisa wax ku goosan jiray oo dawlad baynu noqonnay waxaa wasaaradda iyo ciidamadeeda amnigu waxay u xil saaran yihiin wax allo wixii sharci ah ee fulin ah ee maxkamadaha iyo hay-adaha distooriga sharciga ay soo saaraan wasaaradda waxay u xil saaran tahay inay fuliso iyo ciidamadeeda amnigu ee booliisku ugu horeeya halkaa waxaa ka jira dhibaato fara badan waxaa dhacday inay hakad gashay in la fuliyo wax kasta oo sharci oo maxkamadu soo saaraan maxaa keenay bilayska waynu haynaa wasaaraddu way dhisan tahay maxkamadihii way dhisan yihiin laakiin waxaa meeshii yimid in loo hoggaansami waado oo ninkii dembiilaha ugu hoggaansami waado shuruucda soo baxda iyo awaamirta fulinta waxaynu ognahay maxkamadaheenna marka la tago jaranjarooyin bay leeyihiin min degmo ilaa maxkamadda u sarraysa ilaa dib u eegis qofka dulmanaha ah ee dacwoonaya waxay ku qaataa wakti sanad laba saddex markuu intaaba u dul qaato ee uu soo maray loo xukumo ama guri ha ahaato ama beer ha ahaato ama jaga ha ahaado ama xoola ha ahaadee waxaynu caadaysanay in qofka wax laga xukumaa halkii uu muxuu ahaayey u hoggaansami lahaa sharciga in meeshii laga xukumay uu qori la galo baynu caadaysana oo weliba dadka dembiilayaashahi ay caadaystay waxaynu caadaysanay dembiilahaasu meesha reerka uu ka soo jeedo ama qoyska uu ka soo jeedaa inay garab ku siiyaan waxaa sharci ah marka fulintaa la sameeyo ee maxkamaddu soo saarto inay booliisku waajib ku tahay iyo wasaaradda daakhiliga inay fuliyaan xukunkaa maxkamadeed ama hay-ad kaloo sharci soo saarto markuu ninkii qori kala hor yimaado bilayskii amniga ee uu ku rido markay la hadlaan ama mikrafoon ha kula hadleen ama cod dheer ha kula hadleene ee ay yidhaahdaan war qoriga dhig inuu xabad ugu jawaabo arrintaas waxay keentay sharcigu wuxuu leeyahay haddii qofku uu isticmaalo hub uu kala hor yimaado ciidamada amniga haddii ama uu ku dhinto ama uu ku dhaawacmo wax allo wuxuu ku leeyahay magdhow iyo cid muxuu ahaayey mas-uul ka noqonaysaa ma jiraan waxaase dhacda haddii ninkaasu ama nabar ku gaadho ama uu kuba naf waado in cuqaashiisii iyo salaadiintiisii ay subaxaas oo kale lahaan oo yidhaahdaan ma yidhaahdaan nin bulaysabaa ayaa nin dilay waxay yidhaahdaan nin reer hebela de waa ninkii bulayska ahaa ayaa nin reer hebela dilay dabeedna waxay noqotaa haddaan lanaga daw marin wixii ka dhaca dhagaha faraa la gelin arrintaasu waxay keentay dhib badan waxay keentay dad badan oo dulmanayaalah in loo fulin kari waado ama marka waxaasu dhacaan askarigii dib loo xidho dabeedna ay hakad gashay muddadii aniga iga horreysay intii aanan wasaaradda iman in laba fulin kari waayo waxa la yidhaahdo fulin inay dhec weydo oo laga yaabo intiina badan iyo shacabka badankiisuna ka warhayo arrintaas waxay noqotay arrin aan loo dulqaadan karin waa sharci yaalla inaanu ninka muxuu ahaye hub kala hor yimaado ciidamada amnigu inaanu waxba lahayn inaanu magdhow lahayn inaanu garowshiyo lahayn waa sharci inoo yaalla oo inoo qoran laakiin caadadii iyo dhaqankii aynu qaadanay baa ka dulmaray sharcigii si haddaba aynu usoo noolayno oo aynu boorhka uga jafno soomaalidu waxay tidhaahdaa xeer waxaa la dhigtaa mar fara fayow la kala sido maanta maadaama somaliland wax dhibaatoo dhex yaalla aanay jirin iyo arrin noocaasoo inoo yaalla lagu duudsa iyo arrinka kale waxaanu bilownay inaanu dalka laba qaybood u qaybino bari iyo galbeed inaanu madax dhaqameedka iyo waxgaradka aanu marna shir ballaaran ku qabanno boorama wiigii dhaweydna aanu ku qabannay gobolka togdheere caasimadiisa burco waxaa ka soo qayb galay dad aada u fara badan oo bulshada ka wakiila ha u badnaadaan cuqaasha salaadiinta waxgaradka iyo dhallinyarada iyo ururada bulshada waxaanu dadka usoo bandhignay dhibaatada jirta iyo khatarta ay ku jirta nabadgelyadeena waayo nidaamka aynu samaysanay dowladnimadaa haddii booliisku fulin waado ama wasaara daakhiliya ay dadka u dhexayn weydo iyadu gacanteeda sharciga wax ku fulin weydo waxaa imanaya marka dambe qofku markuu dee waxba waado inuu isagu gacantiisa ku fushadaa baa imanaysa si taa looga hortago waxaanu dadka u bandhignay dhibaatada jirta waxaan aada iyo aad halkan uga mahadnaqaya dadkii ka soo qayb galay fadhiyadaa bari iyo galbeedba gobollada oo dhan in dhammaantood ay nala qaateen in sharcigu siduu u yahay loo fuliyo in ciidamada amniga lagu garab galo iyo wasaaradda daakhiliya daakhiliyada muxuu ahay sugidda nabadgelyada dalka inaanu cidna noqon ciidina garab gelin ciidina u hiilin ninka daalimka ee ku kaca waxyaabihii aan sheegay aada baan uga mahad celinaya waa lanala qaata waanu isla garanay ta labaad ee aanu isla garannay waxay ahayd ee nabadgelyada khatarta gelisaa marka bini aadamku waa bini aadan ay wax dhacaan ee laga yaabo in qof qof kale naftiisa ilaahay ku sababo si kastaba ha u dhacdee ninka daalimka ee wax dilay wuxuu u cararay xaggii reerkiisa iyo qoyskiisa qoyskiisu isagoo xagga qabyaaladda ka eegaya dabadaa la geliya dabada ayaa la gashadaa waa la qariyaa waa loo hiiliyaa iyadoo hadda la ogyahay ninkaasu inuu dembiilo yahay taasu dabeedna waxay keentaa fidno caam yeesha bulshada meeshaa ku dhaqan marka la soo qaban waayo ninkii dembiga galay oo macnaheedu noqdo sida ilaahay yidhi waxaa ka baqataan fidno aan qofkii sameeyey keliya saamayn ee idin caam yeesha sheekh iyo shariif waxaa ka mid ah oo ugu horeeya hiilinta loo hiiliyo ninka daalimka ee qabyaalada ku salaysan waxaanu isla qaadanay si aan nabadda u waxyeeloobin in marka ninku waxgeysto ama qofku waxgeysto daalimka ahi ama mujrimka ahi ama qaatilka ahi inaan cidina qarin cidda qarisaana ay la mid tahay dembiilaha fidmadana intay ku kooban tahay qofkaa keliya waxgeystay inuu halkeeda ku qaban tiina wayna la qaatay ilaahay xamdigii aadna waa ugu mahad celinay guurtida sharaftalena waxaanu insha allah markay wixii su-aaleeye ay mugdi kaga jirana weydiiyaan inay iyana maanta nala qaataan si nabadda dalkeennu u muxua u adkaato si dembiiluhu aanu ugu dhiiran dembiyada waxaa kale laba arrimood baa bulshadu noo soo jeedisay kow toore waxa weeye waxaa jira dad badan oo ku raagay jeelasha oo wax dilay oo aan muddo la dilin bulshadu waxay naga codsatay in ninka wax dila ee lagu heshiin waayo in mag laga qaato ee ninkii madluumka ahaa uu diido inuu wax ka qaato damco in loo dilo in la dilaa baa soo jeediye dawlad ahaanna waanu la qaadan inay daw tahay si kuwa dabadda joogaa aanay ugu dhiiran inay si dhib yar wax isaga dilaan arrintaa haddii aanu nahay wasaaradda daakhiliya waanu fulinaynaa haddii alla yidhaahdo si nabaddu inoogu adkaato si qofka dembiilihii u ogaado haddii uu dembi galo in isaga laga jarayo cid u hiilinaysaana aanay jirin godadkoodaan ugu gelaynaa halkay qoryaha la galaan baan ugu gelaynaa ninkii gacanta taaga ee iskarta marka mawdkuu soo dhawaadana waa ka aqbalayna kii dee u baahan in aakhiro loo sii muxuu ahaye uu dhowaadana sida sharcigu yahay baa loo maray taa waxaanu jecellaa haddii aad tihiin guurtidii sharafta lahayd ee muxuu ahaye weliba arrimaha dhaqanka iyo kuwa aan sheegay ee dilka camdiga ah ee faraha ka batay ee halkii dadku ama isfeeri jiray ama muxuu ahaye laysu yar hanjabi jiray sida adduunyada dunida waxaad arkaysaa laba nin oo dagaalamaya oo labaduba gacmaha sidii muxuu ahaye askartii la odhan jiray digtoonow laalaadinaya oo labada san isku haya ood moodo laba dibi ninkaasu sankaa sankaa wuxuu ugu saarayaa ee labadiisa gacmood sidaa u yihi sharcigu ilaalinay wuxuu ka baqanayaa haddii ninkaa uu gacanta saaro meel fog inuu qabto oo aan hore uga soo noqon karin in xukun haleelo in sharci jiro in lagu fulinayo ayuu ka baqaya iyaguna inaguna inagoo shaaha tuulooyinka la wada cabayo haddaba waa labadii nina iminka wada sheekaysanayey laba kelmood baa la isla dhaafaya qacdaa xigta iyo malaq baqala-aan baa jira dhiiranaan baa jirta nafta iyo dhiigga qofka islaamkaa lagu dhiiranayo arrimahaasuna waxay ka yimaadeen gardarre garab og baa jiraada soomaalida inaynu daalimka u helinaabu daalimka ogyi sidaa awgeed taa waxaan kusoo afjaraynaa su-aalihiina kadib wixii mugdi idinkaga jiro markaana weydiisaan waxaanu idinka codsanaynaa inaad nala qaadataan si shacabkeenna ay ugu taamilo qaataan oo ay u ogaadaan haddaynu madaxdii qaran ka nahay inaynu meel uga soo wada jeedno ninka xun maaha ninka wanaagsan ninka xun taas waa taa ta labaad mudanayaal wasaaraddu waxay xukuntaa qaybo fara badan berriguun ma xukuntee baddana way xukuntaa waxaa hoos yimaada wasaaradda ciidamo runtii aada iyo aada qiima inoogu leh dalkeennu bad iyo berri buu u qeybsan yahay waxaan u malanayaa baddaa badan ciidan baa jira baddaasu waxay khayraadka la mid tahay ama ay ka badan tahay dhulka aynu ku nool lahay waxay leedahay kalluun fara badan oo xooleyna ka badan oo nooc walba leh waxay leedahay macaadin waxay leedahay khayraad fara badan waa ogeydeen dowladdii soomaaliya berberi waxay ahaan jirtay saldhigyada ugu ballaadhan waxaana joogi jiray maraakiib waaweyn oo dowladdii soomaaliya lahayd laakiin burburkii dowladdii soomaaliya kadib maraakiibtaasi waxay u kala saydhantay dalalka aynu deriska nahay badahale waxaanay qalabkaas ku baaba'ay wixii laxday mooyaane wixii military ahaa ee xeebaha lagu ilaalin jiray dekedahaasay ku baabeen berberiyadoo qiimaheedii leya badda somalilan oo dalkan aanay waxba oolin oo la fadhataysta baynu ku soo noqonnay markii ugu horreysay saddex doonyood ayaa la helay saddexdii doonyood way gaboobeen imikaste waxaanu aanu dhammaystiray ilaa toban doonyood oo lix ka mida qaranku soo iibsaday afarta kalena mucaawino qolooyin kala gaargaara ayna siiyeen dhowaan baana la tijaabin doonaa haddii alla yidhaahdo tobankaa doonyood oo kuwa dagaalka abaa kusoo kordhay badda somalilan inta imikaanu joognay wax dawladdu iibisiye waxaynu ku helnay gratisba iyadana waxaynu qabnaa in dhaqaalaha faraha badan ee badaheenay nagaga luma ee aynaan ka faa'iidaysan ama dadka shisheeyihii tuugada ku gurtaan inaynu gacanteenna ku soo celino mar haddaynu hellay qalabkaa meel walba gaari karaya difaaci karaya badaha somalilan illegal fishinka iyo kalluunka sharci darrada ah qaban doono haddii ala yidhaahdo markay fari nagala bixi waayeen mid walba aynu ka soo muxuu ahaaye janjeerino wixii ay guratay ama aynu xidhno ama aynu ganaaxno waxay noqon doontaa haddii alla yidhaahdo in suuqyadeenna iyo dekedaheenna ay nagaga iibsadaan dadka kalluunkeenna u baahan oo runtii aada iyo aada u fara badan oo dunida oo dhami ay si tuugaan maanta waxadda taasuna waxa weeyaan runtii waa ididiilo wanaagsan oo aan filayo sanadkan soo socda iyo sanadkan aakhirkiisaba in dhaqaalo fara badani inaga soo geli doono ciidamada amniga waxaanu ku haynaa tababar ballaadhan arrimihii ayna weydiiyeen dadka shacabku waxaa ka mid ahaa in booliiska la tayeeyo mar haddii aynu nidhi cid kasta iyo wax kasta oo looga baahdo inay iyagu u fara dhuudhuubnaadaan waanu la qaadanay waxaa ilaahay mahadiye dowladda ingiriisku laba milyan oo gini bay noogu deeqday oo ah tababarka ciidamada amni laba milyan oo gini waa lacag aada u fara badan laakiin sababaha loogu deeqay muxuu ahaayey booliiska somalilan waxa weeye qiimaha uu leeyahay tababar inuu helo ninka askariga si uu shacabka iyo bulshada uu u shaqeynayo reer somalilan uu cadaaladda iyo sinaanta ugu ilaaliyo si uu xaqa ugu ilaaliyo si maalkooda iyo naftoodaba ugu ilaaliyo sidii uu uga qaban lahaa si yaroo dhuuban wixii fidmo kula dhex jira taasuna ilaahay mahadi weeye bishan ay bilaabmaysaa tababarayaal caalamiya baa tababari doona booliiskeenna waxay kala garan doonaan ama ay kala yaqaanaan waxa ay dembi ku gelayaan iyo waxa sharcigu u jideeyey inay ku dhiiradaan waxaana aada iyo aada ciidanka booliiska iyo nabadgelyada ugu mahadnaqayaa iyagoo dhibaatada intaa leeg ay ka hor timaado haddana sida hagar la-aanta ah ee geesinimada ah ee ay u fuliyaan howlahooda oo runtii wanaagga maanta ka muuqda dalkeenna ilaahay baa mahaddiisa leh laakiin cidda maanta aynu ku seexanaa waa ciidamada amniga iyagana kor u qaadidooda iyo qalabayntooda waa mid joogto ah oo runtii habeen iyo maalinba aanu ku fakerro taliyana waa kan ag fadhiya sidii loo horumarin lahaa nabadda dalkuna sidii aan idin sheegay waa ay wanaagsan tahay boqol kiiba boqol saaka wax dhiboo jiraana ma jiraan areynayaa somalilan waxay samaysay basaboor e basbor la yidhaahdo oo ka heer sarreeya ka soomaaliya waxaanay dufcaddiisii u horreysay soo degtay shalayto waxaa ku baxay lacag fara badan oo hal milyan oo doolara halkaa milyan innagoo baahi badan qabna waxaynu ugu samaynay laba arrimood in caalamka aynu u geyno baasaboor mashiinadoodu akhriyi karaan oo ay garan karaan halka uu ka soo baxay cidda wadata noocuu yahay iyo inaanu hayn been abuur cid kala sidato talabaadna waxa weeye dalkan inaynu ka jarno soomaaliya ama dib ula soo noqonno xorriyaddeenii waxaynu u daadinay dhiig badan waxaynagaga maqan dhalinyaro fara badan waxay nagaga maqan odayaal fara badan waxay nagaga lumay taariikh fara badan waxaynu u gallay dhib fara badan dunida casriga ahi maanta way iskhiyaamaynaysaa waxyaabaha la ysku khiyaameeyo waxaa ka mida ee ka hor imanaya gooniisutaaggeenna inaynu la wadaagno baasaboor aan dawlad lahayn weliba baasaboor aan dawlad lahayn oo aan aabba lahayn oon hooye lahayn oo ah ka soomaaliya ay gidaarada ku bixiso oo aanay xukumin meelaha lagu bixiyo dawlad xukunta aanay jirin innagu waxaynu samaysanay mid le dawlad kantaroosha iyo cid lagala xidhiidho oo xataa haddii ninka wata uu dembi sameeyo aynu mas-uuliyaddeeda qaadayso ninka baasaboorka somalilan iyo baasaboorka sitaa inuu yahay muwaadin somaliland ah wax allo wixii ka yimaadana dawladda somalilan ay dusheeda ku qaadayso taa waxaanu wadnaa imika inaanu waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jabuuti iyo dawladda jabuuti oo dhowaan safar aanu ku tagnay markii aanu u sheegnay inuu baasaboorka soo socdo noo ballan qaaday inay nagula macaamili doonaan oo ay inoo ogolaan doonaan inaynu ku safarro dalka jabuuti baasaboorka cusub ee soomalilan dalal kale oo fara badanoo hore inoo ogolaana way jiraan oo maanta kan qaadanaya waxaanu ku tali jirnaa dawladda sacuudiga haddii eebaydmo inta xasha ka horreysa inaanu u geyno baasaboorka somalilan sacuudiga yuuna ictiraafsanaan laakiin wuuna yaqaana inaanu ahayn dad qaran oo gooni u taagan wuuna yaqaanaa inaanaan ahayn dad soomaaliya ka mid ah waxaanu u sheegi doonaa inay dadnimadayada iyo islaamnimadayada iyo dawladnimadayada iyo mas-uuliyaddayada iyo mas-uuliyadda aanu ka nahay baasaboorka cidda sitaa inay noogu oggolaadaan inaanu ku soo xajno ee aanay nagu khasbin mid aan dawlad lahayn oo aanaan wakiil ka ahayn oo aan lanoo qabsan doonin waxa ka yimaada inaanay nagu khasbin inaanu u gudano ku gudanno waajibaadka ilaahiga ah ilaahayna saaray inay nagu cidhiidhiyaan warqad aan saalix ahayn oon ammaankeedu sugnayn inayna yidhaahdaan haddaydaan taa ku iman xaji maysaan yani waxaan qaba marka inaynu wada xaajinahayba haddii lainoogu diido baasaboorkeeda oo inaynu lacag iska bixinaba aan looba baahnayn kullunaa xujaaj baynu noqon doonaa haddii ala yidhaha waxaan leeyahay waanu u geynaynaa waanu weydiisanaynaa waanu u sheegaynaa wayna yaqaanaan hadday diidaan baasaboorkeenna xajka ilaahay iyo iyagaynu isku reebayna haddii ala yidhaahdo inana waa ka tashanayna waxaynu yeelina taas waa taa ee waxaanan rajaynaya aan filayaa dawladda sacuudi waa dawlad islaam ah wayna yaqaanaan xidhiidh wanaagsan baynu leenahay inay naga aqbali doonaan baanu rajo weyn ku qabnaa inaynu xajka ku tagno sanadkan